wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka puntland ayaa qalab loogu talagalay ogaanshaha digniinaha iyo waxyeelada deegaanada kala wareegtay hay-adda save the children wareejinta deeqdan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka mid ah hay-adda save the children madaxa qeybta sugnaanta cunnada iyo baahiyaha aas-aasiga ah ee hay-adda save the children cabdulaahi xaaji maxamed ayaa ka warbixiyey qalabkan inta hore ujeeddadaan ka leenahay qalabkaasna waxaa weeye sidii wasaaraddu mataqaanaa abaaraha ama mataqaanaa ama ama daadadka ama waxyaalaha duufaamada mataqaana dhaca siay ugu cabir lahaayeen ama roobabka da'aya xilli kasta sidii cabirkooda loo heli lahaa ama shaashooyinka mataqaana forkasiga ay isticmaalaan haddii sidii wasiiradda noo sheegtay qaybdhan hadda mataqaanaa la sameeyaa jiro oo qalabkan dijitaalka ah inay u isticmaalaan runtiina wasaaradda waxay ka tiri doontaa mataqaanaa wax weyn qalabkan isticmaalkiisa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka puntland ubax cabdirashiid maxamed ayaa ka mahad celisay qalabkan lagu wareejiyey hay-adda save the children ee runtii qalab loo baahnaa muhiimna ahaa oo wax ka qabanaya digniinta qadiman oo micnaheedu yahay khatarta in la sii saadaaliyo si inta aysan saameyn ugu geysan bulshada wax looga qabto run ahaantii qalab tayo badan baa ku jira qalabka kan waxaan ka mahad celinayaa safe children wada shaqaynta wasaaradda gargaarka ay la leedahay iyo guud ahaan shaqada ay u hayso geyga puntland oo dhan ayaan uga mahad celinayaa qalabkan ayaa door ka qaadanaya in laga hortago saameynta ay geysan karaan roobabka iyadoo oo bulshada la siin doono diyaargarow si aanay caqabado ugala kulmin daadadka iyo dabaylaha